waxaan ku bilowna ee bukaan qaba cudurka h i v aids ayaa sheegay in la xiray xarun caafimaad oo ay ka qaadan jireen dawooyinka oo ay u qaataan xanuunkaasi waxayna ku eedeeyeen guddoomiyaha degmada shibis ee magaalada muqdisho inay xirtay xaruntaasi sarkaal ka gaabsaday in magaciisa la xigto ayaa v o edu u sheegay in xarunta ay ku tiirsanaayeen in ka badan laba boqol oo qof oo qaba xanuunka h i v aids iyo laba boqol lix iyo siddeetan qof oo qaba xanuunka qaaxada dadka qaadan jiray dawada oo qaarkood la hadlay v o eda ayaa muujiyey walaac ay ka qabaan xaaladooda caafimaad cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray xaruntan caafimaad oo ay taageerto hay-ad lagu magacaabo mercy u s a ayna maamusho wasaaradda caafimaadka waxaa ku hornaa bukaano la nool xanuunka h i v aids iyo xanuunka t b da howlwadeenna ka gaabsada isticmaalka magacooda ee codkoodaba ayaa u sheegay v o a in xarunta ay xirtay guddoomiyaha degmada shibis oo muddooyinkii dambe ka dalbanaysay in xarunta ay ka baxaan samsam ma ahan magaca saxdee bunkaanka la nool xanuunka h i v aids afartii sane ugu dambeysay waxay daawada ka qaadanaysay xarunta ku taala degmada shibis oo maalintii khamiis albaabada la iskugu dhiftay wallaahi aniga xanuunkan wuxuu igu dhacay labadii kun iyo kow iyo tobankii ilaa iyo labadii kun iyo saddex iyo tobankiina waxaan ku xirnaa xaruntan hadda la xiray oo aan daawada ka qaadanaynay keligeenna kama qaadanaynay boqolaal qof baa ku xiran oo daawada ka qaato haddana albaabadii baa la isugu dhuftay xaruntii aan daawada ka qaadanaynay waxaana naga xirtay guddoomiyaha degmada shibis oo haweeney ah haddii xaruntii la xiray oo maamulku say ii sheegeen ay xiran tahay daawadan xageed ka helaysaan wallaahi ma garanayno meesha aan ka heli doono laakiin insha allah waa heli doonaa ilaahaana siinaayo waxbaa ilaahay baa farij noo furi doona laakiin hadda meel cad oo aan saarannahay oo aan u doonan karna ma hayno imisaad dhan tihiin dadkiinaan daawada qaato wallaahi waa ka badannahay saddex boqol oo qof oo rag iyo dumarba leh xataa caruuraan ugu jiro meeshaasaan ku wada xirnayn kulligeen oo aan daawada ka qaadanayn oo caafimaadkeenna iyo miisaankeenna iyo hadba isteebka aan marayno lagala socon jire raaqiyo iyana maahan magaca saxda ee bukaanka la nool fayraska h i v muddo kow iyo toban sano ayay qabto xanuunkan markii hore waxay daawada ka qaadan jirta degmada marka hadda waxay usoo wareegta muqdisho oo saddexdii sane ugu dambeysay daawada ay ka qaadan jirtay
kow iyo toban sano aan qabay waan gartay
alla dartiisa alxamdulilah waa iskaga noolaan daawadeennana waa qaadanayna waa kaasaa xageed ka qaadan jirteen daawada meris mers
wax dhibaataana kumaanan qabin hadeertaan dhibaatada nagu dhacdaa waxay tahay meeshii nalaga burburiyey meeshii aan wax ka qaadanayna nalaga burburiyey daawo la-aanna lama noolaan karo daawo macnaha ma jirto meesha waa la jijibiyaa ldhahe meeshii dhanbaabaa la jijibiyey marka ana waxaan codsan lahaa in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxnala qabtaan daawo la-aan waa loo dhimanaa dhibaatay leedahay haddii daawada la waayo bas weeye kow iyo toban sano xanuunka la nooleyd marka inta laga yimaado ka hor xageed ku qaadan jirta daawada meris baan ka qaadan jiray ka horna markaan ka qaadan jiray kuwa markaa laiga soo bedelay meerista intaasoo sano ka qaadanayna waa ku nabad qabnay maamadana aad bay noo dhaqaalay jirtay hataa marmar lacagaa kuwa hay-adana sii jireen hadeertan mooyadee wax ku dhacay ilaah baan qabnaa degmada odaga xukumaya baa jijibiyey meeshii meel loo guuri doono markii laguu sheegay in daawadii la joojiyo oo meeshii la qara maxaa dareemaysaa walwal badan iyo dhibaato badan ilaa noloshiibaa meel ay tegi doonto ma ogo wallaahi bilaa aniga duweynaha hataa waxaan ka codsanayaa daawadan diribta inaan inooga dhigto gudoomiyaha degmada shibi safiya sheekh ali jimcaale ayaa u sheegtay v o a in maamulka xaruntan ay ka dalbeen inay baneeyaan dhowr jeeroo hore baarlaman ay dhex mareen hay-adda mercy oo xaruntan arrintaas wax kama jirto qoladan meesha la dhahaayo n g o oo meesha u furan dhowr jeer ayaan waxaan u dirnay waraaqado oo aan dhaheyno meeshan xaruntaan waa u baahanahnay waxaan ka sameynaynaa xarun caafimaad oo complete ah january ilaa iyo hadda cadeymaan haysanaa oo warqadihii aan u dirnay waxay ku daaweeyaan siday sheegaan t b iyo h i v aniga monitorinaan ku haayay kuma daaweeyaan marka reality aan ka hadlo haddaa rabtidne evidenciga waa haaya waa ku tusi karaa markii aan ka hadalnan bey-adda dhowr jeer ayaa dadka xaafadda ka cawdeen cirbadaha iyo banaanka ay kusoo tuuraan waan kala hadlay finally and degmada iyo gobolka isla socda ayaa xarunta xarun caafimaad rabaan inay ka dhigaan waxaan dhahnay gudoomiye waxaa la hadalnay bukaanadii qaba xanuunkan oo daawadii qaadanayo xarunta ku tiirsanaa marka uma baahna wakti badan aan gelino in dad xanuunka h j v qaba meesha ay tegaan daawada ka qaataan maxaa kaloo doodaho arrintaa la xiriirta waa runtaa waayo ani ma dhahaayo dad meesha ma imaanin oo shalayba abaabulka dadaa ka dambeeyey laakiin aniga waxaan hubaa sida loo kaleem garaynaayo inaysan wax u jirin degmadii anaa mas-uulka ah anaa meesha joogay morantirin aan ku samaynayay waa laga yaabaa bishii inay toban qofood iyo waxa arkaan waan gartay qoladaana waa qole n g o ah way awoodaan inay xarun kaleeto degaan xaruntan waa dan guud waxaa u baahan shacabka
maadaama dad qaba xanuunkan oo ay ugu sheegeen laba boqol siddeetan iyo lix qof oo xanuunka t b da qabta laba boqol toban iyo laba qof oo h i v qabta xaruntan xarun caafimaad ay tahay maxaa diidan in dadka loogu adeego maadaama adinkuba ay xarun caafimaad u wadaan waxaa diidan shacabkii bay-aadaa diidan xarun caafimaad oo complete ah cudurada guud oo dhan aan furuuya ma aha inaa anaga atakooreyno tii bishada siday soomaalida foobiga ee uga qabaan tii bishada waa waxa ugu fudud oo la daaweeyo laakiin shacabkii ayaa diidan anagana xarun caafimaadaan ka dhiganaynaa mala hadashan dadka meeshan maamulaya maxayse ku yidhaahdeen waa la hadalnay dhowr jeer waxay isii waxay igu dhaheen waktina sii wakti badanaan siiyey janaayo ilaa iyo hadda documentiga aan u diro waan haayaa marka ma garanayo waxay ka wataan wasaaradda caafimaadka ma la hadasheen maadaama ay marka laga laga yimaado mercy ay meesha maamuleysay ha waa la hadalnay maxay idi yidhaahdeen
wasaaradda mara isku soo qaadnay in qeybna ka degaan qeybna anaga degno laakiin finally marka waktigii la gaaray mercy ayaa diida waxay dheen kama baxeyno maxaad is leedahay way ku dambeyn doontaa dadkanse maxaad uqorsheynaysaa maadaama gobolka muhiimada ka saaran taha
qorshahaasi j aniga ka degmo ahaan way iga weyn tahay gudoomiyaha gobolka iyo wasaar wasiirada caafimaadka ayaa laga rabaa hadduu ala yihahdo inay wax u qorsheeyaan sarkaal saroo ka tirsan hay-adda mercy u s a oo ku sugan muqdisho oo la hadashay v o a da wuxuu ka gaabsada ka hadalka arrintan wuxuuna xusay inay tani u dhexayso maamulka degmada shibis iyo wasaaradda caafimaadka hay-addiisuna aysan shaqo ku lahayn cabdulqaadir okey v o a muqdisho